wasaaraha wuxuu na faray in wasaarad walbo ay u gudbiso tubahaas la soo sheegay marka ka wasaarad amni ahaan waxaana quseeya tubta wasaarad tubta amniga iyo cadaaladda marka tubtaas aan maanta kala hadlayay wasaaradda amniga tubtaas aan kala hadlay maanta si ay u ogaadaan iyo meeshai wax marayaan iyo meesha loosii loo socdo mustaqbalka si wasaaradda dhan shaqaalaheeda u ogaadaan intaasaa maanta siiyey warbixintooda sidoo kale waxaan kala hadlay musuq maasaqa in musuq maasaqa aan loo dulqaadanaynin in musuq maasaq laga fogaado iyo sida uu shaqey lahaayeen hay-adaha amniga sidoo kale waxaan kala hadlay barnaamijka uu iclaamiyey isxilqaan madaxweynaheena maxamed cabdulaahi farmaajo isxilqaanna waa kala hadlay arrintaasna ra-isul wasaaraha wuxuu amar ku baxshay in wasaarad walba iyo hay-ad walba ay ka shaqeeyaan khamiis walba oo dadkaasna la xaadiran doono oo qof walba waqti u gelsho ugu yaraan dhowr saacadood uu isxilqaanku ku shaqeey intasaa maanta kala hadlay